sida aad warkaba ku maqlayseen ergada ansixinta dastuurka ayaa maanta magaalada muqdisho cod aqlabiyada ku meelmariyey dastuurka cusub ee soomaaliya codka lagu ansixiyey dastuurka ayaa ahaa codka gacantaaga haddaba sida ay u dhacday codaynta iyo hadaladii laga jeediyey waxaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada muqdisho wariyahayaga zaynab abubakar maxamed doodan oo sideedii maalmood ayna kasoo gudubnay ka socotay hoolka xarunta iskool buluusiya ee magaalada muqdisho ayaa maanta la sheegay in xubnood oo kamid ahayd fadhiday kulanka ay ogolaadeen in dastuurka uu hirgalo waxaana diiday iyada oo ka midna ay ka aamuseen nimco axmed oo ka mid ahayd guddiga howlwadeenada shirka ayaa ku dhawaaqay natiijada maanta dadka codaysay oo dhan ayaa waxay tahay lix boqol iyo afartan iyo shan haa u codaysay waa lix boqol labaatan iyo kow codka dhiibtay maya waa saddex iyo toban dadka codkooda la aamustay waa kow iyo toban wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil ayaa sheegay in maanta ay tahay maalin taariikhi ah isaga oo sheegay in talooyinka ay soo jeediyeen orgooyinka lagu lifaaqi doono dastuurka islamarkaana loo gudbin doono baarlamaanka cusub isaga oo sheegay in dastuurka uu weli qabyo yahay ilaa laga gaaro afti dadweyne
marka waxa waaye waa wax aad u wanaagsan waaye oo suurtageliyey inaan dastuurka intaa lala soo jiitamaye inaan ku soo dhammaystirno muddo koob iyo toban bilood ah runtiina maamulkiisa iyo iyo kartidiisa iyo in wax la qabto siduu u jecel yahay har iyo maalin ma ka seexan jirin maalin walba iyo subax walbana waana weydiin jiray inaan dhammaystirno ummaddaana in laga saaro kumeelgaarinimada ergada ansixinta dastuurka soomaaliya ayaa ka kooban salaadiinta dhaqanka aqoon-yahano siyaasiyiin ururada haweenka dhallinyaro iyo qurbajoog ay soo xuleen odayaasha dhaqanka waxaana qaarkood ay v o a uga warameen aragtidooda ansixinta kadib magacayga waxaa fahan aadan jaamac waxaana qurbajoogta london maanta aad baan ugu faraxsanahay aan ka soo qaangablay shirkii dastuurka waxaan rajaynayaa inay soomaaliya oo dhan ay ka baxday kumeelgaarka oo maanta inay dowlad rasmi ah cabdiraxmaan carab cilmale waan ku faraxsanahay maanta dastuurka la ansaxeeyey koob iyo labaatan sannadood baannu ku jirnay dowlad la'aan iyo sharci la'aan dastuurkan u ansixinayna qabyo qoraal buu ahaa isagoo dhammaystiran maahayn hase yeeshee waxaannu ku faraxsannahay haddii dawlad cusub looga gudbaayo waxaana dhex yaallaa waa soomaali waxaa dhex yaalla waa warqad maaha kitaab qur'aana warqaddana siddeed iyo toban gobol baa xaqu leh inay iska beddelaan qodobada ku jira inaanu ka saarnaa baanu xaq u leenahay magacayga doctor cabdiraxmaan cabdulaahi cabdiraxmaan daqare waxaan qabaa soomaaliya marxalad cusub ee gashay kow iyo labaatanka sano ee burburka waxaa ka horreeyey kow iyo labaatan sano oo dalku bilaa dastuur u ahaa oo militarigu ay maamulayeen waxaad ogtihiin dastuurka lixdanka kii ayaa dastuurkii qaranka la laaday marka waxa weeye afartan iyo laba sano ayuu dalku bilaa dastuur yahay marka maanta waxaan aaminsanahay dastuur inaan helay hambalyaan leh carab waxaan ahay dadkii diida codka dastuurka cawdayn waaya sababtoo ah dastuurku waxa weeyaan wax dan soomaaliyeeda kuma jirto si walba markaan u eegnay xagga diinta xagga maaragtay xuduudaha xagga jinsiyadaha waxaasoo dhan sun soomaalida loo qooshayo oo la rabo in maaragtay in la cabsiyo weeyaan wax dan soomaaliyadan kuma jirto sidaasaan markaan akhrinay guud ahaan saasaan saciid maxamuud jimcaale waxaana ku codeeyey maya sababtuna waxay tahay markii ugu horraysayba habka loo maamulay oo maamul ahaan loo fariisiiyey ayaa khaldanaa dadka markii la bixinayey in warqada horay loo soo diyaariyey oo qoran oo ay ku qoran tahay labaatan baa safkan ka codaysay halna waa diiday intaasaa ku qoran halna waa diiday oo been abuur ah oo horay loo soo diyaariyey in dadka lala dhex wareegayay codka la sheegay marka cod xalaala ma ahayn sida loo maamulayna si dhaqan saxa ma ahayn aniga cabdulaahi cali aadan baa la yidhaa ma codayn waa aamus waa ka aamusa mana diidin mana raacay mana u coday waxaan ku diiday sababtu qodobo badanaan soo qornay baa nalagu diiday midda kale waxaan arkay dad aan ergada ku jirin oo meelo kale laga keenoo laga soo buuxiyey oo codaynaya oon kaar wadan oo garabkayga dhooban markiina laga diiday in codka sixor ergadu ay u dhiibato waan ka aamusay maadaama codkii hore la qaaday aan qaymeeyey si xalaalana codkaas uma dhicin ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli maxamed cali oo sheegay in ergooyinka ay si geesinimo leh ay u ansixiyeen dastuurka ayaa soo dhoweeyey sida ay codeynta ku dhacday isaga oo saxiixay waxaana uu sheegay in maanta ay soo gabagabowday xilliga ku-meelgaarnimada ah tanina ay dhabaha u xaaraysa soo xulidda xildhibaanada cusub ee baarlamaanka iyo doorashada guddoomiyaha ku-xigeenadiisa iyo madaxweynaha ayna garab socotay oo hadda dhowaan soo dhammaanaysa intaysan maanta berdi soo dhammaan soxuritaankii baarlamaanka haddii marka soxuritaankii baarlamaanka uu isla socdo oo soo dhammaan rabo waxa haray waxaa weeye doorashadii marka ana waxaan isleeyahay sagaaliyo tobankii abril ee noo dhiman wax walba kusoo dhammaan doonaan khayrush saas ayaa ku kala gelaysaan annaga labaatanka ogos micnaheedu waxaa weeye labaatanka ogos hadda haddii labaatanka ogos la gaaro iyadoo waxba dhammaan dabcan dee annagu waxaa la gelayaa constitutional crisis baa la gelaya yacni waxaa la gelayaa khalkhal dastuuriya imaan kara marka annana ma rabno inaanu horseedno khalkhal dastuuriya waxaan ku kalsoonahay wakhtigaa yarkaa u dhiman hawsha inay kusoo dhammaan doonto howlka uu shirka ka socday ayaa mar qura waxaa isqabsaday sacab farxad iyo heese wadani ah oo ay qaadayeen dhammaan ergooyinka iyada oo shakhsiyaadka heesahooda laga maqlayna goobta uu ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli maxamed cali kuwaasoo dhammaantood soo dhoweeyay ansixinta dastuurka iyo sida uu u meelmaray kigaranayee gobonimada jecel hadduu caawa go'o godka uu kuladi soomaaliya haddii lagu bartay burcadbadeen haddii lagu bartay macluul iyo gaajo haddii lagu bartay dowlad tabar yar haddii lagu bartay colaad iyo shiddo waxaan idiin bishaaraynayaa maanta wixii ka dambeeya soomaaliya waa ay xorowday soomaaliya waxay helaysaa dowlad taam ah oo qarannimadii karaamadii sharaftii iyo dowladnimadii soomaaliya dib u soo celisa maanta ayay noo bilaabatay xuseinab abuukar v o e muqdisho dhinaca kalena qaar ka mid a soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi ayaa aragtidooda ka dhiibtay ansixinta dastuurka soomaaliya ee bilowga u ah wadada ka gudbidda ku-meelgaarnimada soomaaliya waryahayaga magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa mikrofoonka la dhex qaaday dadkaasi anigoo magacaygu yahay cabdi faarax jaamac cabdidheere joogana magaalada nairobi anigu waxaan u arkaa meeshaa wixii ka soo baxay oo maanta la ansixiyey wax shaqayn kara inaysan ahayn waxaana u sababa saddex qaybood oo saaman ku lahaa oo mido ay tahay madaxda dowladda ama saxiixayaasha midana ay tahay culummada iyo odayaasha dhaqanka midana ombos ay tahay saddexdaas oo ku kala gedisan oo aan heshiis ku ahayn maadaama saddexdoodu ku kala dedan yahin oo aan mid mid la heshiisii jirin shacabka soomaaliyed intiisa badanina ay ka daba qaylinayaan oo leeyihiin war bahalka dhulka hala dhigo aan ka hadale wax badanoo la diidayana uu ka dhex muuqday waxaan u malaynayaa inuusan shaqayn doonin oo waxa uu ku shaqeeyaa aysan noqonin wixii looga bixi lahaa dhibaatadii la rabay in looga baxo cabdulaahi magacaygu waa cabdulaahi maxamed gedi bakad waxaan joogaa magaalada nairobi waxay ila tahay waxaa halkan lagu sameeyey dastuurka soomaaliya ma le siyaasadda ma le madaxda soomaaliya ma keenan ciidamada ma lahan dhammaan waxaa keenay international community international communityna kob iyo labaatan sano ayay soomaaliya maamulaysaa wax haba yaraatee xalana kama ina gaarin sababtu waxa weeye ummadda dhaqankeedii iyo diinteedii iyo dhaqaalaheedii iyo siyaasadeedii iyo nolosheedii bay la dagaalamaysaa dastuurkaa soomaaliya ma lahan waxa meesha lagu samaynayana xataa haddii la baasiyo wax ka soo baxaya ma jira cabdalle aadan wallaahi dastuurkan koley waa mid markii horena laga shaqeeyey in wadankan lagu dhaqo reer galbeed ha noqdaan ama kuwa soomaaliya oo orday ha noqdaan waa dastuur koley aayaha iyo nolosha dambe iyo jiritaanka soomaaliyeed aan ka telin doonin waa dareemaysaan waxaa loogu coday waa firtaag waa barnaamij hadda ka hor kolley dabcan aan dhihi karo horaa loo diyaariyey oo la rabo in lagu meelmariyo aayaha dambe ee soomaaliya ma noqon doono mid runtii ka talin doono aayaha mustaqbalka kolley dhallinyarada aniga dhallinyaranahay kama arrimin doono insha allah magacayga waxaa la yidhaha cabdulaahi axmed nuur runaantii arinta ku aadan dastuurka la ansixiyey maanta ergadii sideeda boqol muddada markaasi sideeda maalin ay u fadhiyey ay maanta ku ansixiyeen magaalada muqdisho aad ayaan usoo dhaweynaya aniga fikir ahaan waxaan runaantii aan u arkaa in ay tahay horumar ay gaartay soomaaliya muddo badan oo dagaalo lagu yaqiinay runtii dadaal bay sameeyeen baan oran karaa dowladda xilligan jirta iyo odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed iyo ergada kale marka fikir ahaan aniga waxaan aaminsanahay in xaaladda soomaaliya wax iska bedeli doonto kumeelgaarkii haddii uu meesha ka baxo waxaan aaminsanahay in xaaladda soomaaliya ay hagaagi doonto waana taageeraya insha allah waxaana ugu sii baaqayaa inta ka dhiman roadmapka iyo jidka horumarka ee horey saxaxayaasha ay u gaareen in lasii ambaqaada maxamed cibaar diiriye aragtideeda ku aadan dhinaca dastuurka aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa maadaama dadaal fara badan ay u gashay dowladda ku-meel gaarka iyo weliba sidoo kale odayaal dhaqameedka soomaaliyeed maadaama muddo badan loo fadhiyey islamarkaana lagu doonayay in lagu ansixiyo dastuurka wakti fara badanna uu ku lumay marka hadda waxaan u arkaa inuu yahay jawigii ugu macaanaa ee soomaaliya laga soo bilaabo koob iyo sagaashankii inay hadda gashay arrintaasina ay tahay midaan aad usoo dhaweynayno guud ahaanna ay tahay marka mid shacbiyadda soomaaliyeed maanta ay tahay guushii ugu horreysay ee usoo hoyata koob iyo sagaashankii inta laga ansixiyey dastuurka loogana gudbay dastuur hore ee soomaaliya ka jiray iminka marka waxaan filayaa inuu yahay mid horumar lagu gaali karo loogana bixi karo xilliga kumeel gaarka uuna yahay xalkii ugu horeeyay ee soomaaliya gaartay waxaana rajeynayaa in ay si ambaqaadaan madaxda dowladda ugu sarreysa dhamaystirta amaba dhammaystirka qeybaha ka harsan dhinaca roadmapka mahadsanid cibaar yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
haddaba aragtiyo kala duwan ayaa lagu cabirayaa ansixinta maanta muqdisho lagu ansixiyey dastuurka cusub ee soomaaliya ay yeelan doonto dadka qaar ayaa dhaliilaya ansixinta waxaana ay qabaan in guddiga ansixinta iyo odayaashii iyaga soo xulay midna aan ikhtiyaar iyo awood rasmiga loo siinin wax ka beddelidda qodobada ku jira dastuurka brofeor afyare cabdi cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda qatar ayaa wariyaheenna maxamed colaad waxa uu weydiiyey sida uu arko ansixinta dastuurka waa la filayay sidaa inay wax u dhacayaan oo hadda dee sida wax u socdeen baa tusinaysay in la ansixinayo waayo marna ma aysan ku jirin qorshaha qolyaha watay in waxaan ay dadka intay soo dhex dhigaan laga doodo marka waa uun la ansixiyey sidii ay hadda ayagu raadinayeen iyo ergadii iyo sidii hadda ay kolley ku wadeen way ansixiyeen marka waxaan u arkaa inaanay hadda wax macnaa oo oo oo legitimacia aysan kusoo kordhinaynin nidaamkii socday ee dastuur samaynta oo uun ay doodihii iyo iskhilaafkii iyo wixii ay meeshii kasii socon doonaan guddigan dastuurka ansixiyey oday dhaqameedya baa lasoo xulay guddigan baa haddana lasoo xulay oo odayadii ay soo xuleen guddigan baa ansixiyey marka intaa oo dhan qiilma u noqon kartaa in dastuurkii si waafiya loo ansixiyey oo uu yahay dastuur soomaaliyeed oo aan dood laga keeni karin maya maya qiil uma noqonayso qiil waxaysan ugu noqonaynin processku ansixinta kama bilowdo processku wuxuu kasoo bilowdaa mandate-ka dastuur samaynta oo laba kun iyo afartii la sameeyey iyo xulitaanka i f c c da qolyihii guddigii madaxa banaanaa iyo guddigii khibarada iyo process yacni aada u dheer oo wuxuu ahaa meelo kala duwan soo maray marka saddex heer baan u kala saaray heerka koowaad wuxuu ahaa heerkaas ugu horreeyey oo mandate-ka qalabaad badanaa ku jiray kaa waayo markaas laftirkeeda laba kun iyo afartii waxaa dhacday dastuurkani wuxuu ku salaysan yahay charterka charterkana waxaa ka negotiate gareeyey saddex iyo labaatan warlor saddex iyo labaatanka warlor iyo dowladihii kenya iyo etoobiya watay article eleven ama qodobka koob iyo tobnaad ee charterka ayay waxay ku qoreen hanaanka loo sameynayo dastuurka xataa hanaankaas lama raacin hadda oo hanaankaas waxay ahayd in laga ilaaliyo siyaasiyiinta oo guddi madax bannaan intay dastuur soo sameeyaan ay shacabka u keenaan loo dhigo loo bandhigo inay markaa shacabku ay ansixiyaan ama ay diidaan laakiin hadda xaaladda siyaasadeed ee jirta darteed broseskaas meesha waa laga weeciyey midda labaad markiiba la yidhi halasoo drafti gareeyo oo qoritaanka la galay laba guddi baa loo saaray labadii guddi markii ay keeneen meeshii labadii guddi waa laga saaray guddi aan xilkiisa cidno garanaynin oo si oo nidaam baarlamaaniya aan soo marin ayaa addis ababa ku qabsaday oo silciyey kadibna nairobi ay geeyeen waxay rabaan ay ku bedeleen waxay rabaan ay ka jareen kadibna waxay yidhaahdeen waxbaba lagama bedeli karaba oo sidan uu yahay ayaa lagu ansixinayaa odayaashana way u diideen haddana ergada waxay yidhahdeen bal waxaad qabtaan soo qora waa la arki doonaaye waxa waa un la dhegeysto dadkii doodahoodii iyo qayladoodii iyo wixii ay qabeen yacni forum bay u noqotay ee wixii ay qabeen ay ku sheegaan laakiin markay noqoto nidaamyada hababka loo sameeyo dastuurada iyo processeska ay maraan processkan sidii aan hore u idhi process jujuuba ayuu ahaa marka laga soo bilaabo bilowgiisii marka lagu xijiyo qoritaankiisii marka lagu xijiyo negotiationkii wuxuu oo- oo ka gorgortankii iyo marka ugu dambaysa oo hadda ansixinta ah kulli waddo wuxuu wad haystay caadi ah waxaan hadda ka hor waxaan rabaa inaan kusoo koobo maxmiyadii talyaanigu markay soomaalida dastuurka u sameyneysay brocesskii ay martay kun sagaal boqol konton iyo sagaalkii baa boqol goor ka xalaalsan ee kan hadda jira ugu ugu dambayntii dastuurkan ans- la ansixiyey waa mid ku meel gaara oo afarta sano oo soo socota soomaaliya lagu dhaqi doono Eh, dhinaca kale waxaad dareemeysaa oo jira in eh, waqtigii ku- gudbidda kumeelgaarnimada soomaaliya ay gebageba tahay oo dowladdii waqtigii uu cadaadis ku hayo beeshii caalamkana ay leedahay eh, bisha ogost labaatankeeda lama gudbi karo marka in afartaa sano si kumeel gaara dastuurkii loo ansixiyo oo dabadeedna afti dadweyne la geliyo eh, markii waqtiguu u saamaxo Eh, wax dhibaato oo ku jira mayaa kuu muuqda maya maya taas horta sideedaba waxba kuma jabna akhir wa- da- by the way anigu maba u arkaba ansixin inay dhacayso ama dhici karto rasmi ah ilaa shacab oo bahalkan eh, uu hortago marka taasi waxba horta kuma jabna haddii xataa inta laga gaarayo lasii isticmaalo eh, ama jaartar ha noqdo ama midkii lixdanki ha noqdo ama mid jacbaro hadda lagu heshiiye ha noqdo taas wax haba yaraatee eh, shida ah ma laha taasina kusoo jirta laakiin waxaan rabaa dadka inaan lagu wareerin eh, kumeel gaar baa dhamaanaya dastuurkan hadda waa la ansixiye laleeyahay waa dastuur kumeel gaara sida ay ayagu sheegayaan dowladda hadda imaaneysana waa dowlad kumeel gaara Een, marka eh, waxa anigu hadda kumeel gaarnimada laga baxayada dadka loogu sheekeeyo yacni eh, meel dheer ma gaari karto sababtana waa kugu muuqataayo af ingiriiska haddii transition iyo provisional laysku bedelo af soomaaliya un kumeel gaaray isku ahaanaysaa kaasina wuxuu ahaa brofesor afyare cabdi cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda qadar oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheenna maxamed colaad xasan